Xirfadda macalinimadu waxay ka mid tahay shaqooyinka ugu muhiimsan ee dunida ka jira. Macalimiinta ka shaqeeya dalkeena Soomaaliya ayaa ah kuwa ku shaqeeya duruufaha adag oo kala duwan si ay u soo saaraan jiilal waxbartay oo aqoon leh. Qaar ka mid ah macalimiinta waxaa ka dhiga iskuulaadka ku yaala degmada Dobley oo la hadlay Raadiyaha Sanguine ayaa gabdhaha waxbaranaya ugu baaqay barashada muhiimadda macalinimo maadaama ay dalka ku yar yihiin gabdhaha bartay xirfadda macalinimada.
Magacaygu waa Cabdulaahi Maxamuud. Gabadh inay macalin noqoto waa wax dhiba kuma jiro haddii oo ma garanaysaa de ummaduhu kolley akhlaaq iyo waxay kala leeyihiin dhaqama kala jira iyo akhlaaqiyan. Gabadha muslimka ah haddii ay usluubka ku sugan tahay shacaarka muslimka ah inay macalimad noqoto wax dhiba oo ku sugan male bal aad bay u fiican tahay. Gabdhuhu waxbarashada hadda aad bay maaragtay ugu soo bateen sidii hore maaha. Xataa isgoolka marka la fiiriyo macalimiintana de waa saa uun gabdhihii saa hadda wax ku bartay unbaa macalimiin noqda. Marka jaamacadahana waa dhigaan iskooladana waa dhigaan meel walba macalimiin gabdhuhu waa ku fiican yihiin.
Maryan Ibraahim oo ka howlgasha deegaanka Dobley ilaa yaraantayda ku fikiri jiray markaa arka sida macalimiinteeda wax ii soo bareen ayaa anna waxay ku dhalatay inaan u faa'iideeyo oo aan wax u baro sidii wax la ii soo baray aad ayaan u jeclaa inaan macalin noqdo waxaan ku buraarinayaa oo ku dhiirigelinayaa in ay noqdaan barayaal si ay u anfacaan hadhow ubadkooda iyo qof kasta waayo gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay sidaas darteed waxaan idin leeyahay noqda barayaal iyo waxbartay labadaba waxaan u sheegayaa macalimiinta oo dhiga madaarasada iyo iskuullada waa inay badsadaan gabdhaha barayaasha ah si ay u gabdhaha u helaan dhiirigelin aad u weyn waxaana kasii codsanaa weliba dugsiyayaasha sare ee secondariga in loo sii gudbiyo gabdhaha barayaasha ah si ay u soo saaraan jiil aad u wanaagsan sida ayaga oo kale ah si kastaba ha ahaatee xirfadda waxbarista ama macalinimada ayay gabdhaha ku yar yihiin dalkeena balse haatan tirada gabdhaha dhiga goobaha waxbarashada ayay u muuqataa inay kordhayso